bismi illahi raxmaan raxiim waxaan idinku salaamayaa magaca islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu salaan kadib ilaahay baa mahad iska leh waxaan ammaanhayaa oo soo dhoweynhayaa xafladdan quruxda badan iyo ciddii noo samaysay aada bay u mahadsan yihiin waxaan filahayaa shirkan waxaa la isugu yimid shir dib u heshiineed saan filahayo sida la ii sheegay ee maalmahanba socday sida dadka qaarkii ay ka dhawaajiyeen waxaan filahayaa gobolka galguduud iyo mudug ee la isku daray sida la sheegay arrintoodaa loo fadhiyaa in maamul loo sameeyo waxaanu la soconnaa gobolkaas meelo badan in dagaal ka jiro ilaa shan iyo lix meelood baa la ii sheegay in dagaal ka jiro haddii haddii la yidhaha dawlad hal dhidiso dagaalna socdo say arrintu isu qabanaysaa waxaa la nin baa fallaar waxay kaga dhacday isha midna dabaday kaga dhacday markaasaa likeen lagaa gooyaa horta aan fariista salka mid ah laga gooyo waxaan leeyahay shirka dib u heshiisiinta ummadda ha la heshiisiiyo markii ummadda la heshiisiiyana waa in markaa kabacdi wixii la dhisanaya la isugu yimaadaa haddii aan la heshiin waxba socon maya laakiin haddii la heshiiyo waxbaa soconaya soomaalidu waxay tiraa taladan la roogin waa lagu rafaadaa in shir la isugu yimaado oo la iscafiyo oo la heshiiyo oo maskaxdu ay degto markaasaa maamul la aadi karaa waad la socotaan gobollada hadda maamulada loo sameeyey sida la sheegay sida jubbaland iyo bay waxaa loo sameeyey dhibaatada ka dhacday waa la socotaan haddii aan lagu heshiinina dhibkaasoo kalaa dhacaya waxaan soo jeedinayaa oo ka codsanayaa bulshada in la heshiiyo la iscafiyo tala loo midaysanyana wax lagu dhiso wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
waa tahay aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay cabdi aan idhaahdee cabdi aan idhahde cali maxamed aadan oo ah beesha sade marka hore beesha mareexaan dhahay cafwan beesha waa beesha sade waxaan rabaa markaana inaan u yeero baronayl bare aadan shir hiiraale oo adinku aada waa taqaanaan markaan inuu fuli tafada laba ere ka yidhahda halkan
بسم الله الرحمن الرحيم Ee, anigu ka bixinaan maayo ajendaha kama baxayo wax fara badan oo aan jeclaan lahaa inaan raggan uga faa'iidaystana aad bay ii hor yaallaan anigu military baan ahay waxaan aqaanaa amarka la bixiyo iyo amarka la qaato marka wixii na hor yaalla oo aan dadkaan la jecel lahay in dowlad la dhisto waa la jecel yahay maamul la samaysto waa la jecel yahay Eh, dadku midooba waa la jecel yahay laakiin furaha in la helo sooma gurigaan lama soo geli karo haddii inta albaabka la xidho aan furihiisa lahayn in maamul la samaysto in la midoobo in lagu heshiiyo eh, waxa la samaysanayo furahoodu waxa weeye waa dibu heshiisiin wey haddaan dibu heshiisiinu imaan waxa kale looma gudbi karayo dadkii soo agaasimay barnaamijkaas oo isku aragtida ka noqday ama beel ha noqdeen ama kooxa ha noqdeen ayadaan annagu ku adkaynaynaa haddaan beesha sadannahay dibu heshiisiin baa kow ah Ee, maamul la dhistaa laba noo ah inay dadku midaysan yihiin oo ay waxaas isugu tagaan oo ay wada rabaan baa noo ah marka maanta ajanduhu wuxuu ahaa in naloo sheego kaas inaan isku afkaar noqono annagu beesha sida haddaan nahay ama xamar aan joogno ama gobollada aan jiro ama dibadda aan jiro waan ka shiray waan iska aragnay isku mowqif baan ka nahay waana idinla qaadanay dib u heshiisiin kow inay noqoto markii dadku heshiisiiyo la heshiisiiyo oo uu heshiiyo baa waxa kalena loo gudbi karaa dad midaysan baa wax samaysta dadkuna wuxuu midoobi karaa markuu dib u heshiisiinta isugu taga heshiiyo marka furuhuyana naga lumin waxaan maqlay nin baa xaggaas looda waa laga dhaqlaaye nin baa show meel aada barwaaqo u ah lo-diisu usoo daaqdayoo casar dheer bay soo insaaraxsay insaarax waxaa la yidhahdaa markay soo cabaado soo tiraado marka sacwo jeclaabaa soo hormaray markaasuu u yeeray xaywaras xaywaras xaywaras si fiican buu ugu socday markaasuu maxaad ku falaysaa xaduur baa ku sidgan buu yidhi xaduur xaduur waa mid baaqimaha oo inkaar qabo oo aan la jeclay annaga waxaan hubnaa inaan wax wanaagsan rabno waxaan hubnaa inaanan is-afgaran waayeyn waxaan hubnaa inaan heshiinayno waxaan rab waxaan qabnaa inaan si fiican aanu waddadaas isula qabsan karno oo gobollada dhexe dadkeeda iswaafajin karno